bsm illaah alxamdu lilah hanaau lilah huma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam allahuma akhrijna min dulumaati alwahmi waakrimna binuuri lfahmi waftax calayna bimacrifati alcilm xasin akhlaaqana bilxilmi wasahil lana abwaaba fadlika wanshur calayna min khazaa'ini raxmatika ya arxama araaximiin darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda laba boqol iyo saddexaad min suurati albaqara qaala allahu tacaala wadkuru llaha fii ayaamin macduudaat waxaa inoo soo dembeysay oo ilaahay inoo soo caddeeyey subxaanahu wa tacaalaa aayaadkii lagu caddaynayey xajka axkaamtiisa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wadkuru llaha fii ayaamin macduudaat aayaddaana horeynaynu u soo qaadanay sharaxeeda ilaahay wuxuu leeyahay ilaahay xusa fii ayaamin maalmo dhexdood maalmahaasoo macduudaatin macduudaad ah maalmo tirsan oo tirow saaxiiba oo kooban ilaahay u kibaarta salaadaha dabadooda iyo buuraha markaa tuuranaysaan maalmahaasina waa maalmaha ayaamu tashriiqa la yidhaahdo oo saddexda ah oo ka dambeeya maalinka ciidda ah qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi faman tacajala qofkii degdega bimacnaa istacjala fii yowmayni fii tamaami bacda tamaami yowmayni laba maalmood buuxsankood ka bacdi markuu dhagaxoodii tuurtay qofkii markaa degdega oo mino ka tago aan ku hoyan falaa idma calayhi wax dembiga dushiisa ma ahaanin waman taahara qofkii gadaal marana ilaa uu maalinka saddexaad ka sugayo oo dhagaxa ka tuuranayo oo markaas markaas kabacdi uu kasoo u dhammaaday acmaasha halkaa kasoo ambabaxo waman taakharana falaa idma calayhi isagana wax xaraja dushiisa ma aha liman itaqoo buuna arrinkaas u sugnaaday liman qofkii itaqaa dhowrsanaya ama cabsanaya maa dukira waxaa lasoo sheego axkaam ah liman ba u ahaaday itaqoo liman araada an yattaqiya allah qofkii doonaya ilaahay inuu ka yaabo subxaanahu wa tacaala waataqu llaha ilaahay ka yaaba waaclamuu waxaad ogaataan annakum idinku ilayhi ilaahay xaggiisa tuxsharuun in laydiin soo xashrinayo oo laydiin soo celinayo qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi wmin annaasi man yucjibuka qowluhu fi lxayaati اddunya wayushhid allaha cala ma fii qalbih wa huwa aladdu lkhisaam aayaddan waxay ku soo degtay baa layidhi nin la dhihi jiray akhnas binu shurayq ayaa nebiga u yimid calayhi salaatu wasalaam markaasoo islaamnimow u daahirsadayoo ou muujiyey wuxuuna ku dhaartay inuu nebiga jecel yahay ninkaan nin munaafiqou ahaa muuqaalkiisuna iska fiican yahay oo inuu wanaagsan yahay aga ka muuqanayso baadinkiisuna uu xun yahay oo munaafaqnimo ay ugu jidho uurka iyo caloosha markuu nebiga ka tegay calayhi salaatu wasalaam ba wuxuu sii maray qolo meel ay zarci iyo beer ay leeyihiin qolo muslimiina iyo dameero kale oo meeshaa joogay markaasuu daba dab buu qabasiye waa waa gubay zarcigii iyo dalagii waa gubay dameerihiina waa laayey aayaadkan baa la soo dejiyey ilaahay wuxuu yidhi wa min annaasi dadkuu ka mid ahaaday dadka waxaa ka mida wey man duul yucjibuka uu ku cajabgelinayo qowluhu qowlkiisa uu ku cajabgelinayo qolo waxaa dadka ka mida fariiq iyo koox qowlkiisa iyo hadalkiisu uu ku cajabgelinaya nabiyullaahi maxamed caleyhi salaatu wasalaam bayaankiisa iyo fasaaxadiisa iyo sida uu macnaha wax u caddaynayo wa maca daalikana waa munaafiq qowluhu baa ku cajabgelinaya qowlkiisa oo fi lxayaati dunyaa fi lxayaati nolosha addunyaa ee dhowa ama liidata ah qowlkaas markaasaa ugu xihaysa ama aakhiro mayaa dee aakhiro ilaahay baa subxaana wa tacaala callaamu lquyuub aho waxa weeyaan isagaa ilaahay daalacda quluubta iyo saraa'irta iyo wuxuu qarsanayo qof kastaaba qowluhu baa ku macnaha waxa weeyaan qowluhu qowlkiisa oo filxayaati dunyaa ahaaday qowluhu qowlkiisa filxayaati dunyaa ugu qowlo ku hadlay ama yucjibida ku xiro waa min annaasi oo ka mid ahada man dul yucjibuka u ku cajabgelinayo qowluhu qowlkiisu fi lxayaati dunyaa noloshan adduunka ku cajabgelinaya hadalkiisu oo wayushhid allaha ilaahayna markhaanti gelinaya calaa maa shayga fii qalbihi qalbigiisa dhexdiisa ahaaday wayushhid allaha wuxuu daahirsanayaa iimaan ilaahayba wuxuu u muujinayaa iimaan wayushhid ullaha calaa maa fii qalbihi wahuwa kaasina aladu lkhisaam aladdu lkhisaam waa mid doodiisu daran tahay ama khisaamkaasi waa kuwii doodayado inta dooda midka ugu dooda badan weeyaan aladdu lkhisaam labadaa macnoba waa lagu fasira waa shadiid lkhusuuma waa mid doodiisu daran tahay ama waxa weeyaan alkhisaam waa kuwa murmayoo dooda oo waxa weeyaan kuwa dooda kan u dood badan wey oo u dhibaatada badan baadil buu ku doodayaa diin iyo wanaag iyo salaax iyo wuxuu muujinayaa inuu fiican yahay hadal macaan oo malab aamudi buu ku hadlayaa sidaas buu samaynayaa waana munaafiq wayushhid ullaha calaa maa fii qalbih waxa qalbigiisa dhexdiisa ahaaday buu ilaahay uga markhaanti dhigayaayo markhaanti yeelayaayo wuxuu ku dhaaranayaa qalbigiisa iyo afkiisu inay iswaafaqsan yihiin wuxuu ku dhaaranayaa qalbigiisa waxa ku jira oo inuu nebi maxamed jecel yahay ama islaamnimada jecel yahay in iyo hadalka ku hadlayaa inay iswaafaqsan yihiin waxau dhahayaa allahu shaahidun calaa maa fii qalbi ilaahay baa ka markhaantiya waxa qalbigay ku sugan oo nebi allow adiga inaan ku jeclahay ah ya ama inaan islaamnimo qaato islaamnimada aan jeclahay ah saasuu dhahaya walxaal huwa isaguna aladdu lkhisaam uu yahay shadiid lkhusuuma doodiisa iyo cadaawadiisu miday darnaan badan tahayoo adiga uu ku hayo muslimiintana uu u hayo ninka noocaas oo hadalkana macaanaan jiray qalbigiisana xumaanta iyo munaafiqnimadaas ay ka buuxi jidhay qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wa idaa waktigii tawallaa uu jeensado sacaa wuu soconayaa fil ard ardada dhexdeeda liyufsida so u fasahaadiyo fiihaa ardada dhexdeeda dhulkau fasahaadinaya sacaa fil ard ardadii buu fasahaadinaya markau kaa tago waa isagaa beerta sii marayo xayawaanaadka kale sii marayo sidaa sameeye waa tana liyufsida fiihaa inuu fasahaadiyo oo wayuhlikow halaago alxarfa xarfiga waa beertiiyo zarcigii iyo wannasla taranki wixii taranoo meeshaa jiray iyagana inuu halaago marka sidaasuu samaynayaado xaadir iyo baadi magaalo iyo miyiba wuu baabi'inayaa wey sharkiisu waa camimayaa wey sharkiisu waa camimayaa wallaahu ilaahina laa yuxibu ma jeclee alfasaada fasaadka ilaahay ma jecla bal waa u caroodaa mufsidiintana ilaahay ma jecla fasaadka ilaahay ma jecla markaa fasaadka kuwa keenayna mufsidiin baa la yidhaahdaa kuwa ilaahay ma jecla subxaanahu wa tacaala qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waidaa qiila markii loo yidhaahdo lahu axadkaas kaa isagaa ittaqi allaha ilaahay ka yaa markii la yidhahdo oo la wacdiyo kaa faajirka akhadad waxaa qabanaysa hu isaga alcizatu cizaa qabanaysa anafaa qabanaysa santaag baa qabanaya kibir baa qabanaya anafadaasaa qabanaysa anafaa qabanayso meeshuu ilaahay ka baqi lahaa oo u cabsi geli lahayd anafaaba qabanaysa markii sidaa marka loo yidhaahdo waxaa qabanaysa anafaa qabanaysa iyo kibir baa qabanaya bil ithmi waxa weeyaan ismigaasi calaa ficlil ithmi ismiga samayntiisa iyo fasaadka samayntiisa iyo camalka xun samayntiisa ayay anafa qabanaysaa isagoo ku sugan markaa bil ismidaas jaar iyo majruurkaas waxau ku tacalluqayaa shay maxduufa waana la xaalaynayaa cizaa qabanaysa akhadathu lcizatu baa qabanaysa bil ismi xaalay ahaatay anafadaas xaala kownihaa mutalabisatan bil ismi xaalay tahay mid ku laran ismi amaba mafcuulkaba ka xaaleeyo akhadad waxaa qabanaysa hu isaga alcizatu xaala kownihi mutalabisan bilismi xaalow ismi ku maran yahay oo ku laran yahay ismi iyo xumaan ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala faxasbuhu kaa kaafigiisu jahannamu naarta jahannama la yidhaahdo wey walabiisa waxaana baas lahaaday ilaahay u yidhi almasiiru walabiisa waxaa baas lahaaday dha almihaadu mihaad waxa weeye meel gogol leeyaa la goglado taasaa u baas lahaatay firaash iyo gogol taas baa u baas lahaatay jahanamo la yidhahdo bi'sa hada alfiraash wa bi'sa almihaad qoladii xumayd haddii laga sheekeeyey kuwii wanaagsanaa baa ilaahay tilmaamaya qaala tacaala ilahay wuxuu yidhi wa min annaasi dadka waxaa ka mid a dadkay ka mid ahaadeen manduul yashrii gadaya nafsahu naftiisa qof naftiisa gadaya weeye ibtiqaa'a mardaatillaahi ilaahay raalli ahaanshihiisa dalbid ou dalbaya liajligeed waa fariiqii qoladan ahlu khayrka iyo ahlu salaaxa ahayd man duul yashrii bimacnaa man baaca nafsahu lilaah qof gadaya macnaha naftiisa ilaahay buu ka gadaya waxa weeye ilaahay ribihiisa oo raadinaya waa ibtiqaa'a mardaatillaahi raalli ahaanshaha ilaahay dalbideed wallaahu ilaahayna ra'uufun ilaahay waa mid uturud badan weeye bilcibaadi addoommada ilaahay waa cadiimu raxma raxmadiisu miday weyn tahay weeye addoommada ilaahay u raxmadayo xasanaadka u laalaabaa ilaahay sayi-aadka waa ka saamaxaa ciqaabka ilaahay uma soo dedejiyo subxaanahu wa tacaala ilaahayna waa sidaa weeyaan wallaahu ra'uufun bilcibaad qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helayo idkhuluu gala fi silmi fi lislaami islaamnimada gala kaafatan xaalay tahay islaamnimadu islaamnimada kulligeed gala ha kala socsoocinninoo qaarna ha qaadinina qaarna ha ka teginina ha iska haynine waxaa samaysaan kulligeed qaato oo gala islaamnimada bikuliyatihi islaamnimada kulli ahaanshihiisa gala axkaamtiisoo dhan iyo sharaacadiisoo dhan oo ha samaynina inaa xugunna qaadataan xugunna ha ka tagtaan sida dad badan macnaha bulshada u badan oo waxyaalo sharciga ka midana lagu dhaqmayo wax badanoo sharciga ka mid i axkaamtiisina laga tegayo aan lagu dhaqmayn bal haddii la yidhahdo ha lagu dhaqmo ay dadku laba yaabayaan mathalan dad baa salaaddii tukanaya zakadii bay diidayaan marka islaamku waa kullun laa yatajaza waa kulli oo aan kala jusjusoobayn oo kala gogo-aynoo waxa weeyaan kulli ah oo isku xiran qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waxaa kaloo laga xaalayn karaa yaa ayuha aladiina aamanuu idkhuluu gala fi silmi kaafatan xaalatiin gala islaamnimada dhammaantiin islaamnimada gala walaa tattabicuu ha raacinina khuduwaati shaydaani shaydaanka tilaabooyinkiisa ha qaadanina oo ha raacinina inahu shaydaanku lakum idinka caduwun cadow buu idin yahay cadowgaasoo mubiin cadownimadiisu caddahay qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi fa in zalaltum haddaad simbirirxootaan min bacdi maa jaa'at intay idiin timid dabadeed kum idinka albayinaat min bacdi maa jaa'atkum intay idinka idiin timid dabadeed albayinaatu bayinaatkii xujooyinkii cadcaddaa iyo baraahiintii markay idiin timid dabadeed haddaad simbirixootaan oo geliddii islaamnimada aad ka inxiraaftaan faclamuu waxaad ogaataan anna allaha ilaahay casiizun ilaahay inuu yahay mid casiiz oo qaalib ah xakiimun ilaahay inuu yahay ilaahay waa qaalib subxaanahu wa tacaala wax cajsi gelinayaa ma jiraan kuwa caasiyey inuu ka argoosana ilaahay ka caajizi maayo ilaahay waa xakiim fii waxa weeyaan subxaanahu wa tacaala sancadiis subxaanahu wa tacaala xakiimku weeyaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi hal yanduruuna ma koranayaan ilaa an yaatiyahum allahu ilaahay inuu u yimaado mooyaane ma wax kale koranayaan macnaha ilaahay amarkiisu inuu u yimaado aayadda aayad kalaa fasirayso oo aayaadkii baa laysku fasirayaa oo aayaddaa kaloo ahayd ilaa an taatiyahum almalaa'ika aw yaatiya rabbuka ama waxa weeyaan hal yanduruuna ma koranayaan kuwa iyagaayoo islaamnimada inay galaan ka tegay ilaa an yaatiyahum allahu ilaahay inuu u yimaado maalinka qiyaamada markaas imaatinkaasna imaatinka innagu aan naqaano makhluuqu soo u yimaadoo kale ma ahee waa bilaa kayfin walaa tashbiihin weeyaan ilaahay baa khalqiga kala saaraya awaliin iyo aakhiriin sidaas marka aayaddan iyo aayaadka la midka ah oo aayaatu sifaadka la yidhaahdo iyo axaadiida la midka iyagana axaadiidu sifaatka ah waxa weeyaan sida culimo badani ay ku tageen oo salaamanimada badan in la rumeeyo wixii sifaadkaa yimidna loo hoggaansamo sidaasaan daahirkeeda ku rumaynaynaa siday ku timid baan u qaadanaynaa cilmigeedana ilaahay baan u itikaalanaynaa ujeedka looga jeedo ilaahay baa garanaya iyo rasuulkiisa calayhi salaatu wasalaam waxaan kaloo maca daalika innagu weliba rumaynaynaa oo caqiidaynaynaa ilaahay inuu ka nasahan yahay kana hufan yahay khalqiga iyo wax kasta oo gadaal ka yimid makhluuq oo dhan tilmaamihiisa ilaahay waa ka hufan yahay subxaanahu wa tacaala waxa weeyaan meelna kama shabaho meelna iskagama ekaadaan isku tilmaan maaha sidaas baa ay ku fasirayaan wuxuu leeyahay sufyaan ibnu cuyeyna wax kastoo ilaahay naftiisa ku sifeeyey kitaabka dhexdiisa fa tafsiiruhu qiraa'atu tafsiirkiisu waxa weeyaan akhrintiis iyo in laga aamuso si waa qowlka nabadgelyada badan weeye laysa liaxadin an yufasirahu ila allah wa rasuuluh axadna uma ahan inuu fasiro ilaah iyo rasuulkiisa mooyaane markaas imaamu zuhri iyo awsaaci imaamu maalik iyo ibnulmubaarak sufyaan thawri iyo leyth binu sacd axmed binu xambal isxaaq binu raahawey iyo culimmadaas waxay dhihi jireen aayaddan iyo kuwa la midkaa iqra'uuhaa akhriya kamaa jaa say ku timid bilaa kayfin walaa tashbiihin walaa ta'wiilin in ilaahay khalqigiisa lagu shabaho ama loo ekeysiiyo ama lagu nisbeeye lama ogola sidaasna waa sida culimmada waaweyn oo ahlu sunna ay ku tageen aaminsan yihiinna macnaha kale oo fasir kale oo laa'iqa in la saarana culimmada mutaakhiriintu iyaguna waa iyaga ku tegey ee khalafka la yidhaahdo haddaba waxa weeyaan ilaa an yaatiyahum allahu fii dulalin ama ilaa an yaatiyahum allahu fii dulalin min alghamaam amarkii ilaahay baa u imaanayaa la yidhi cadaabkiisii baa u imaanaya kuwa gaalada ah fii dulalin buuna ugu imaanayaa fii dulalin dallado dallaalnimo iyo dallado dulalkaasoo min alghamaami ka ahaaday iyana daruuraha kaleoo waaweyn fii dulalin min alghamaam marka dulalkaasi waxa weeyaan waa daruuraha yaryar weeyaan fii dulalin min alghamaam ilaahay inuu sidaa ugu ilaahay subxaanahu wa tacaala sidaas u noo tilmaamaya fii dulalin waa fii saxaabin raqiiq baa layidhi daruur jilicsan oo min alghamaami daruuro waaweyn oo cadcad xaggooda ka aad iyo walmalaa'ikatu wa ilaa an taatiyahum almalaa'ikatu maahan ba wax kale suganayaan malaa'igta ilaahay inay u timaado cadaabkooda loo wakisho culimmada qaar waxay dhaheen fii dulalin min alghamaami walmalaa'ika aayadda taqdiim iyo taakhiir macnaheeda marka la fasiraya ha la yidhaahdo hal yanduruuna ilaa an yaatiyahum allahu waxa weeyaan subxaanahu wa tacaala waxaa u imaanaya malaa'igtii baa u imaanaysa malaa'igtaasi fii dulalin min alghamaam bay ugu imaanayaan malaa'igtaa markay yimaadaan subxaanahu wa tacaala ilaahayna wuxuu kala saarayaa laakiin taa hore weeye midda mufasiriintu ay marayaan xooggoodu walmalaa'ikatu iyo malaa'igta inay u timaada maaha ma wax kala sugayaan waqudiya alamru amarkiina waa la xukumay baa ilaah yidhi wa ilallaahi ilaahay intii kaabaana turjacu lumuuru arrimaha loo celinayaa loo naqaya xag rabbi baa arrimaha khalaa'iqda arrimahoodao dhan loo celinayaa ka bacdina marka halkaa loo celiyo waa fariiqun fi ljanna wa fariiqun fi saciir weeyaan marjica iyo meesha loo noqonayaana waa ilaahay xaggiisa oo keliya subxaanahu wa tacaala qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi sal weydii bani israa'iila nebi maxamedow calayhi asalaatu wasalaam sal weydii bani israa'iila reer bani israa'iil kam imisaan aataynaahum siinay oo min aayatin aayada aayaddaasoo bayinatin bal waxaa weydiisaa imisay aayad cad loo keenay oo ilaahay siiyey oo nebiyullaahi muuse imisaa loogu soo dhiibay aayad cad oo nebi muuse maciisa arkeen mucjizaad waaweyn iyagoo arkayna way gaaloobeenoo maysan rumayn kam aataynaahum min aayatin bayina qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waman yubaddil qofkii bedela nicmat allaahi ilaahay nicmadiisa min bacdi maa jaa-atu intay u timid dabadeed nicmada ilaahay qofkii beddeloo gaalnimo ku beddela juxuud iyo madax adayg iyo jaxdin iyo inkirid ku beddela fa ina allaha ilaahay shadiid lciqaab shadiid lciqaab weeyaan ilaahay waa mid ciqaabkiisu darnaansho badan yahay subxaana wa tacaala markaas waa ha la baqo weeyaan khalaa'iqdu ilaahay ha ka baqen weeye qofkaasna ha ilaahay ha ka baqo nicmada ilaahay ka gaaloobaya oo jaxdinaya qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi zuyina waa la qurxiyey liladiina kuwii kafaruu gaaloobay alxayaatu nolosha addunyaa ee liidata ama addunyaa dhow taasaa loo qurxiyey adduunkan iyo macmacaankiisa iyo nicmooyinkiisaa loo qurxiyey ilaahay aakhira ka almaameen barwaaqadiisaana lagu sii daayey markaasaa qalbigooda waxaa la cabsiiyey oo la geliyey adduunka jacaylkiisa ilaahay adduunka iskaga duldaadanayaan daartii aakhirana ay ka jeensadeen zuyina liladiina kafaruu alxayaatu ddunyaa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wayaskharuuna way jeesjeesayaan kuwaasi gaaladaaye min aladiina kuwa aamanuu rumeeyey ayay ku jeesjeesayaan oo mu'miniinta ah waxay dhahayaan kuwaan mu'miniinta ah caqli ma leh waxay dhahayaan xoola ma haysaan hadday fiican yihiin waxa weeyaan adduunyay haysan lahaayeen marka waxaase ku hadhadlayaan waxay u malaynayaan adduunyada iyagu ay haystaan oo gacantooda la geliyey inay qiimaha qofka adduunyada tahay sidaasna maaha dadkaan adduunyada ka tegay oo ka zaahiday xoolaha aan lahayn annagaa ka fiican bay leeyihin ilaa dadka iyagu wanaagsan aakhiray qaabileen waa aayaddii qur-aanka aayadoo kale ina aladiina ajramuu kaanuu min aladiina aamanuu yadxakuun ilahay waa isa ilah qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waaladiina kuwa ittaqow dhowrsaday oo cabsaday ittaqow kuwa baqay almuttaquuna allah almuttaquuna lilaah kuwa ilaahay ka yaabay oo ka cabsaday fowqahum kuwa gaalada korkooda ahaadeen yowma alqiyaamati maalinka qiyaamada fowqahum waa dushooda kaafiriinta dushooda wey muuminiintu way ka sarreeyaan gaalada waxay kaga sarreeyeen mansilatan wa makaanatan xagga derajada iyo xagga mansilada iyo booska la degayaba waa kaga sarreeyaanoo muuminiintu meel saraa la geynahayaa maxaa yeeley muuminiinta waxaa la geynayaa aclaa cilliyiin cilliyiin meesha u sarraysa ugu sarraysa kuwaana asfala saafiliin baa la geenaya naaraha meesha u hooseysaa la geenaya marka mu'miniintu waxay saaran yihiin maalinka aakhirada meel karaamo iyo sharaf iyo cizi leh gaaladuna meel dulliyo daca ayaa la geynayaa iyagana wallaahu ilaahayna yarsuqu waa arsaaqaa man yashaau cidow doono bikayri xisaabin xisaab la-aan wallaahu yarsuqu yarsuqu man yashaa cidow doono xisaab la-aan buu ilaahay u dhiibaya waxa weeyaan risqi waasaca buu siinaya oo ballaaran kuwaas sidaas waxaa ka mid ah addoommadiisa wanwanaagsan kuwo badan oo ilaahay u waasiciyey ama wallaahu ilaahay yarsuqu waa arsaaqa man yashaau ciddou doono bikayri xisaabin oo jannada markii la tago waxaa la siinayaa xisaab la-aan baa wax loogu dhiibaya waa aayaddii qur-aanka aayadoo kale oo yadkhuluuna aljannata jannaday gelayaan yursaquuna fiiha jannada dhexdeeda la arsaaqayaa bikayri xisaabin oo waa aakhira laga hadlaya amaba waa adduunkiioo ilaahay cidow doonoo khalqigiisa ka mid ah gaal iyo muslim kuu doonaba ha noqdee ilaahay waa arsaaqaa xisaab la-aan waa u dhiibaa xoolo badan haddou qofkaasi baari yahay haddou faajir yahayba haddou mu'min yahay iyo haddou kaafir yahayba ilaahay xikmadiisa iyo mashiicadiisaa keentay ee waxa weeyaan sidaasaa ilaahay ugu dhiibaya xisaab la-aantaasaa loogu dhiibaya marka ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwii mu'miniinta ahaa waa deeqay wuxuu ku deeqay wax uu ku shubay oo tiro badan oo maal ah oo gaaladii quraysheed ilaahay uga soo celiyey iyo kuwii yahuudda ahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uga soo celiyey madaxdii yahuudda iyo sanaadiiddu quraysh quraysh odayaashoodii wixii xoolo halkaa ka soo noqday ayaa ilaahay ku deeqay kuwii mu'miniinta ah ilaahay markii dambe ay ka milkiyeen waxa weye xataa malaku kunuusa kisra wa qaysar kisra iyo qaysar kansiyadoodii ilaahay ka mulkiyeen laakiin waxaa la yidhi albasdu fi ddunyaa qofka adduunyada in loo waasiciyo laa yakhluu kama marna imaa min al istidraaj sabaansab iyo seeta dheerayn inay tahay oo qofkaasi intuu isku halmaamo adduunyadaas isagoo aan wanaag iyo khayr iyo daaca samaysan iyo iimaan uu sidaa ku tago oo isku halmaamo adduunyadii wa imaa min al ibtilaa'i itixaan inay tahayoo qofka markii loo dhiibo in lagu itixaamo markaas khayrkan iyo barwaaqadan badan oo loo dhiibay marka kuwa muuminiintaana waxa weeyaan dadkaas gaalada oo dhan meel ka sarraysa ayaa ilaahay ku karaamaynayaa cilliyiin baa la geynayaa gaaladana sijiin baa la geynayaa sidaas bay uga sarreeyaan muuminiintu kuwa gaalada ah nebigu waa isaga ilaaha calayhi salaatu wasalaam ma idiin warramaa dadka ahlu jannada ma idiin sheegaa kullu daciifin mustadcaf low aqsama cala allaahi laabarra waxa weeyaan qof kasta oo daciifa oo la daciifsado hadduu ilaahay ku duldhaarto ilaahay u baarinimo samaynaya wey ahlu naarkuna waa kullu cutullin jawaadin mustakbir kaa weeyaan kuwa dooda badan oo madaxa adag oo faajiriinta ah kuwaa weeyaan xadiid kalea wuxuu tilmaamayey usaamatu bnu zayd baa laga wariyey radiallahu canhuma nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu ka wariyey inuu nebigu yidhi waxaan istaagay qumtu calaa baabiljanna jannada albaabkeedaan istaagay mise dadka gelaya badankoodu waa masaakiintii waa asxaab dadkii xoolaha lahaana oo muslimiinta ahaana waa la xabisaday oo meel baa la joojiyey ahlu naarkiina naartii baa loo amray inay galaan qolana naartii bay galeen qolana jannadii hantiilayaashii muslimiintuna waa joogaan oo iyaga haddee xisaab baa la rabaa in la mariyo albaabkii naartaan tegay mise dadka gelaya u badan waa dumarkii xunxumaa oo ahlu naarka ahaa dumar bay u badnaayeen wixii u badnaayo naarta gelaya dumar bay u badnaayeen oo dumarkaasna waa dumarka ahlu naarka ahaa oo diinta ka fogaa oo xaqa ka fogaa oo iimaanka ka fogaa oo khayrka iyo wanaagga ka fogaa xadiidka imaamu muslim iyo imaamu bukhaari labaduba waa ay wariyeen darsigeennu intaasuu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam bisawaab